bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha janawari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in ay odayaal ku kulmay magaaladaasi gebi ahaanba ka mamnuuceen in madaxweynaha galmudug iyo sidoo kale sheekh mashaakir oo ah hogaanka xukuumadda galmudug aynan qayb ka ahaynba maamulka galmudug sida ay sheegeen loona aqoonsan hogaanka sare ee maamulkaasi xilli ay tilmaameen inaan la xallin cabasho ay qabeen oo ku aadan munaasabadii shalay lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug odayaashan oo habeennimadii xalay ahaa kulan ku qaatay magaalada magaalada cadaado ayaa waxa ay sheegeen inay ugu baaqayaan madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalk ee soomaaliya in mas-uuliyiin ahaan aan loola dhaqmin mas-uuliyiinta xaaf iyo sidoo kale sheekh mashaakir oo labadaba ay ku eedeeyeen inaysan qayb ka ahaynba maamulka galmudug iyadoo sidoo kalena magaalada laga mamnuucay in socdaallo iyo sidoo kale booqashada uu ku tago madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee fadhigooda u yahay magaalada waa gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegeen in ay dileen sarkaal ka tirsan shabaab oo ajnabi ah sidaa uu sheegay jenaraal maxamed axmed macalin koronto oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya qeybta toddobiyo labaatanaad oo ka oo la hadlayay laanta v o e-da qeybteeda afka soomaaliga waxauna tilmaamay in dagaal xoogan oo ay kula galeen gobolka shabeellaha dhexe ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab jenaraal coronto ayaa waxa uu tilmaamay in howlgallo in maalmo ka hor howlgallo ka dhacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku dileen nin ajnebi ahaa oo ka tirsan shabaab kaasi oo uu sheegay in uu kasoo jeedo waddanka cameros waxa uu tilmaamay in xogta ninkan inuu u dhashay waddanka cameros uu ka helay ama ay ka heleen ciidanka xoogga dalka soomaaliya dad uu la deganaa oo ku sugan goobta ah ay ku dileen
ciidankeedna markuu yimid meel uu banaynaya geedaha meelaha ay galaan absarkaada hore inooga dilay dilka u galeen eejil geedaha ay banaynaya kusoo weerareen halkaas waxaa loogu dilay toddobiyo labaatan nin ayaa loogu dilay shabaabka oo uu ku jiro nin ajnabi ah oo loo malaynayo u dhashay comoros sawiradiisa iga jawaanaynaa ilaa damaanna baasinanay mana sheegano oo kuma faanayna mataqaan dembigooda aan qabanay marka alxamdulilah waa dhacday arrintaas in ay soo galeen jidkaas oo ku dhufo ka dhaaqa laakiin wax joogta ah oo jiray oo markaas xooga saaraay ma ahayn waa dad oo ku faqadhaaq haddana go-aan aga gaarin dadkii oo xan xogta hoose ka hayay oo la shaqaynayay ee hore ula joogay ayaa noo sheegay ninkan nin aada u xoog badan oo ka duwan soomaalida dhalankeeda iyo midabkeeda iyo iyo jir ahaan ayuu ahaa markana aniga ka shekinay waa ka duwanaa laakiin dadkii joogay dadkan dadaa ku dhex jira ama la shaqeeya kuya professionalkeena noo sheegay anaga maanaan garanay sabab markaan ka qaadna kadib oon aasamay kadib ayaana noo sheegay ninkan inuu waddan kaliya wax dokumentiga aan ka helna ma laha laakiin calaamado badan oo hub hub uu deegta saartay iyo waxyaa badan ka muuqday oo oo midabkiisa xataa naga duwan yahay naga markaa arag waa laakiin calaamad oo ku duwan yahay ma hayno ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya kuwa midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ayaa muddooyinkii dambeba kordhinayay howlgallada lagula dagaalamayo shabaab kuwaas oo ay ka samaynayeen gobolada shabeellooyinka jubbooyinka bayi bakool waxaana howlgalladaasi lagu dilay xubno ka tirsan shabaab halka kuwo kalena nolosha lagu qabtay sida laga sheegay shirkii wasiirada waa xukuumadda soomaaliya ee toddobaadlaha ee maalintii shalay lagu qabtay hoyga xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre markaasoo la tilmaamay in dagaalamayaal dhowr oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab gacanta ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxda maamulka galmudugga ugu sarreysa ayaa sheegay in la xali doono cabashada odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado ee ku aadan hadal ka soo yeedhay kaasi oo ay ku diideen in ay magaalada cadaado dib ugu soo laabtaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulkaasi galmudugga madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudugga carabey oo warbaahinta kula hadlay waa maxamed xaashi carabey oo warbaahinta kula hadlay dhuusamareeb waxa uu sheegay in wax laga qaban doono xaalada cabasho ee odayaasha dhaqanka sida uu hadalka u dhigay mar walba oo heshiis yimaado waxaa qasaba dadka qaar inay cabasho ka keenaan dabiye dadka maaragtay cabanaya hadeer oo aan la socono oo ogna oo ka warqabnaan runtii waa la soconaa waxa ay ka cabanayaan waana isku daynay in wax laga qabto laakiin mar walba ma aha in laga gudbaayo ama laga tegaayo ama laga tashanayo ma aha markii taladii iyo hawshii wixii oo dhan hadday bilaabanaysaa qeybtoodiina kuleeyihiin waana qasab waxay tabanayaan in la xaliyo sababta galmudug ma kala maaranto hadda waxaan keenay dhinac marka in dhinacyo kale laga tagana macquul maaha heshiiska galmudug iyo ahlusunna wal-jamiica haddii uu dhaqan galo waxaa sidaa heshiiskaasi ku xusan ma suurtagal ah in caasimadda galmudug loo wareejiyo magaalada dhuusamareeba oo uu dhigayo qodob ka mida dastuurka galmudug maadaama magaaladaasi markii hore loo asteeyay inay ahaato caasimadda maamulka galmudug uu ku shaqay doono ee rasmiga ah waana wareegto kasoo baxday madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuuda ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya magaalada leego ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in dadka deegaanka ay lasoo diristay cabsi xoogan ka gadaal markii magaaladaasi sida la sheegay nawaaxigeeda uu ka soconayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo garab military ka heraya kuwa midowda africa ee amisom ee ka socda waddanka etoobiya waa dhaqdhaqaaqyadan ciidan ayaa la sheegayaa in ciidamada dowladda iyo kuwa etoobiya ay ku damacsan yihiin inay gacanta ku dhigaan magaalada leego oo muddo ka hor ay gacanta ku dhigeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii halkaas ay isaga baxeen ciidamadii midowda africa ee amisom iyo kuwii soomaaliya ee horey gacanta ugu hayay wararka naga soo gaaraya leego ayaa tilmaamaya in dadka deegaanka ay bilaabeen inay ka cararaan halkaasi ayagoo ka baqdin qaba in mar kale ay ku dul dagaalamaan dhinacyada waxaana gudaha magaalada laga dareemaya sidoo kale dhaqdhaqaaq ay wadaan maleeshiyada kooxda al-shabaab ee halkaasi gacanta ku haya kuwaasi oo doonayo inay iska difaacaan hujuumka ay ku hayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa midowda africa ee amisom ee ka socda waddanka etoobiya iyadoona xilli waliba suurtagal ay tahay halkaa inuu dagaal ka dhaco warkii oo aad ka dhegaysanayseen maalinimadan jimcaha raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga inta anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idin akhrinayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu